Shirka maamul samaynta gobollada dhexe ee Soomaaliya oo ay ka socda magaalada Cadaado ayaa galay wejigii labaad hase ahaatee waxaa dibadda ka jooga qaar ka mid ah ergada matalaysa qaybo ka mid a gobolka Mudug. Jaamac Maxamed Axmed oo ka mid a ergada ka socota waqooyiga gobolka Mudug ayaa VOA-da u sheegay inay kulan la qaateen ra'iisul wasaaraha hase ahaatee uu jiro ismaandhaaf ku aadan qaabka loo samaynayo maamulka gaar ahaan tirada gobollada. ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka haddaba kula xidhiidhay jaamac maxamed axmed oo ku sugan cadaada wuxuuna ugu horreyn weydiiyey wararka sheegaya in shirka laga saaray shiya horta waxa weeye walaala annaga shirka lagama saarin ergada ra-iisul wasaarihuna kama saarin shirka waanu ku jiraa haddee inkastoo hadda ergadayadii aysan xaroonin haddana waxa weeye adeer mar haddii dastuurku uusan gobol iyo bar qabin sida sharciga ay tahay laba gobol oo laysku darayo de waxa weeye nin deegaan ballaaro dad deegaan ballaaran ku leh oo ummadaha wax dhisanaya kamid ah shirka ka baxa cidina ma dhihi karto nalamana dhicin ra-iisul wasaarihuna lama oran madaxweyne lama oran cid kalena lama oran ergadayadiina way joogtaa waxa weeye marka haddii meesha ay wax ka dhismaan oo khilaafaadku dhammaado wixii laba gobol iyo bar ay yihiin ayar waxa weeye hadi nin aan lagu banaahayn nin aan lagu macnaha banaahayn bari ka baryi mayno meligin waxaan yala siiya maahin allaala maahin ayar dadka dhimooyin iyo gobol degan baanu nahay waan waxaa gartay laysku darayaan waa labadii goobood ma garat waan gartay n ergadii kale way xorootaysaan hadalkaaga ka dareemayo idinka maxaa hadda debadda idin joojiyey oo aad shirka uga qayb geli laadin haddii aan weli arrin farsamo aana jirin oo debadda aad u joogtaan
adeer waxa weeye beelihii qaar waa xareereen qaarna dibadday ka joogaan dad badan oo anagu aanu ka mid nahay baa dibadda ka joogta weergooyinkoodu aysan xaroonin oo beelo muhiima ayaa banaanka ka jooga oo aan weli xaroonin arrintan hadda halkan ka socotana khilaafaad badan baa ka jira waxa la isku hayo oo hadda dhibka jirta ugu adagina waxa weeye in la cadeeyo wuxuu inay gobol iyo bar yihiin iyo inay laba gobol yihiin oo laysku darayo taana waxaa laga rabaa ayar dawladda inay cadayso arrinta hadda laysku hayaa sidaa weeye waan gar ergan lafle oo xaroosana ma jirto beelo badan baa banaanka ka jooga annago aanu ka midnahay ma garat waan gartay ra-iisul wasaaruhu shalay shir ayuu ka furay weji ka mid a oo ergaa ka qayb gashay ergada uu u furay wararka qaarkood waxay sheegayaan in ay ahayd gobol iyo badhka sidaasna a idinku debadda ku joogtaan warkaas maxaa ka jira qaabka wax u socdaan markaasi ra-iisul wasaaruhu af afmaa oran waa gobol iyo bar sida aan xogta anagu hadda waanu la kulanay waanu la shifray arrintaa caddee baanu ku niri inay gobol iyo bar tahay iyo inay tahay labadii gobol ra-iisul wasaaruhu wuxuu yidhi wax iga horreeyey oo saxiixa oo puntlandia ay wada galeen baa jira iyo maxaanku dhahaa federa dowladda federaalka madaxweyne nidaamkaas iga horreeyey baa jira sidaa awgeed buu yidhi in maamulka kan halka laga dhisayo haddee meel aan maamul ka jirin in maamul loo abaabilo puntland ay sideeda ahaato baan yani qorshahaasaa siduu yidhi annaguna waxaanu ku niri ayaadeed haddaad dadka ugu yeedheen laba gobol annagu gobolladii baanu ka mid nahay aada u yeerteen adigaa lagaa rabaa inaad kala cadaysid oo ku dhawaaqdid ra-iisul wasaaruhu arrintaasi haddii asaga afkiisa uu soo marin waayo mana u dhihin oo annaga laguma oran laakiin waxaanu hadalkiisa aanu ka helay in ay arrintu tahay gobol iyo bar inay u dhacayso waxaa hadda laga samaynaya halka kale sidaasaanu annagu u aragnay ummadda waddanka joogtaana hadee ama annaga ha ahaato ama cid kale ha ahaatee sida dastuurku ogol yahay oo caalamku ogol yahay ayaanu waafaqsanahay sida dee ra-iisul wasaaraha aad hadalkiisa aad sheegtay inaad ka dhadhansateen ama sida heshiisyada horeba ay ahayd ama waaqaca puntland ka jira marka waxyaabahaas oo dhan la eego idinku yaa mateshaan baa la odhan karaa bal mar haddii puntland dhinacii ka mida gobolka mudug ay iyadu maamusho oo heshiisyadaasina ay jiraan idinku marka yaa matelaysaan
sideeda puntland beelihii dhistay baan anagu ka mid ahay puntlandna dhul weyn bay xukuntaa oo deegaanaa puntland waa maamul jira laakiin waxa weeye waxaa loo gudbeeyaa dastuurkii sida uu qabo ama sida sharcigu qabo in federaaliyadkii loo gudbo dowladdaana ku dhawaaqday laba gobol in laysku dhisayo anagu sida aanu ku nihi waxa weeye gobolka midug beesha leykasa waxay degan tahay dil ballaaran barigay degan tahay garooway degan tahay boosaasay degan tahay ilaa ayl bay degan tahay cid walibana meeshay degan tahay ayay ku matalaysaa madaceeda anaga waxa weeye beelaha midug degan beesha leykasa oo midug degan baanu nahay mar haddii meeshay kaysayaala ama magaca uu yaalaala uu yahay laba gobol in laysku dhiso sidaasaanu ku nihi ummadda marka labada gobol laysku dhisayo wax ku leh oo weliba deegaan ballaaran ku leh baanu nahay ayadaanu ku matelaynaa adeer sidaasaanu anagu ku matelaynaa haddii dawladdu af cad ay ku tiraaho waa gobol iyo bari haddee waxaa caddaanaysa in gobol iyo bar dastuurka aan ku qorayn haddee in meeshaas uu ka jiro ayaa noo caddaanaysa ilaa kaan helana adeer anagu waanu joogaynaayo xaqiiqda saasaanu ogaanaynaa adeer ma jaamac jaamac maxamed axmed oo qadka telefoonka ugu ramiyey ismaaciil xuseen farjar